markaa lijaahilntaasi waa lijalaadin jaahil haddii uu ogaa inuu dulmi ninkan ku karbaashayo oo isaguna uu fuliyo dee kan karbaashaydaa lagu leeyahy waa mid weeye haddiise laakiin qaadigu uu xaq u leeyahay sharcina ay ahayd qofkan in waxa laga jaro oo wax lagu dulmiyayo aanay ahayn bidkoodna waxba laguma leh maxaa yeelay wixii ka dhasha wixii ka dhashay min ma'duunin fiihi maxaynu soo maraynay ma'duun shayga ka dhashaa waxa la ogol yahay dee isaguna in la ogol yahay noqonaysa marka haddii qof xadulqadaf laga jarayo xeer ciqaabeed kale oo jaldiya la marinayo dabeetana uu ku dhinto dee waxay noqonaya uu noqonaya hadaf waynu soo marayna wa minhaa annahu yadmanu limaamu xaysumaa amara dulman amar dulmiya ayuu bixiyey lijaahilin in markaa waxaan aan isagu waruhayn dulmigaasuu faray biqatlin buu magdhabayaa yadmanuda ku tacalum jijaara majruur in sadara hadduu qatligaasi soo furu jallaadka ka soo furo masaa'ilkii weli qaacidadaa hore mustasnaha ka soo ahaa uu wadaa waa daeeg masalada inaynu soo dhaafnayna mubaasharadii lama qaalib yeelina sababtii baa la raacay ninkii sababta lahaa amarka bixiyey wa minhaa xayumaa waqafa baycatan marka uu mesal alaab waqfo qof ka bustaani waaba beer calaa qowmin qoluu ku waqf fa daanat dabeetana waxa ay caddaatay mustaxaqa alaabtiiba cid baa yeelata falaa yadmanu ma magdhabayo lilhalla shaygii dhaafta ahaa ee ka soo baxay ilaa waaqi ninkii wax waqfay unbaa magdhabaya ninkani waxau ihi mexertaasaa tihiin meeshaa wax ku akrisata ama madarisadaa wax ku dhigata beertaa anigaa leh markaa maalin walba intaasoo midha ah kalkoodee waan idinku waqfayo dee intifaacsada iyagiina allaha ku barakeeya bay yidhaahdeenoo way iska hoobaanteediiba iska gurteen waa tusaale un maqaaxi hadduu idhaahdo dee ka qaata dakligiinana waa la mid un meeshii uu dadkaa kale ku waqfay iyaguna dheefta ka qaadanayeen iyo wixii ka baxa waxaa caddaatay in cid kaleba ay leedahay oo shaygii waqaf uu waqfay aanu lahaynba oo waqfulfuduuli ayuu samaynayay si bayculfuduuliga oo kale dee nimankii oo idinka ayaa wixii idinku baxeene iska bixiya lama odhanayo culimadaa lama qabsanayo laakiin waxaa la qabsanayaa kii waqafkan u soo cumaamatay ayaa la leeyahay alwaaqif ayaa lagu leeyahay shayga markaa bayca wuxuu ugu tilmaamayaa dee waa alaab lumaysa haddaan la ilaalinin sida bustaankaas oo kale calaa qowm buu ku waqfay fadaanad mustaxaqa macnaha cid kale inay leedahay baa muuqata falaa yadmanu lilhalla shaygii dhaafta ahaa ilaa waaqif unbaa magdhabay wa tama waa dhammaystirmay dheh nadmu alarbaciina afartankii qaacidee soo sheegay jumlatan iyada oo markaa wada socoto way ku dhammaatay bu inta yare hore raaci albaab athaali laba baabo horeynu soo marnay oo midina shan qaacido u guntanaa midina afartan qaacido baabka saddexaadna waxa u guntan yahay bilqawaacidi almukhtalafi fiiha qaacidooyin la ysku khilaafo iyada lafteeda la ysku khilaafsan yahay walaa yutlaqu tarjiix tarjiixiina lama idlaaqayo oo macnaha lama odhanayo dhinacaasaa raajixa lama odhan karo sababta la odhan waayana waxa weeye liikhtilaafi tarjiixii baa la ysku diiday fi lfuruuc furuucda dhexdeeda oo furuucda qaacidadaas soo hoos gelaysa ayaan kala rajaxnayna aqwaal siman ayay ku soo wada arooraysaa oo xagga adilada iyo xagga jumhuurka iyo marka la eego waa aqwaal siman markaa qaacidadiina waa mukhtalafo layskuma waafaqsana masaa'ilka soo hoosgelaya tarjiixoodana waa laysku khilaafsan yahay mar labaad wahya cishruuna qaacida waana labaatan qaacido qaacido walbana fasal buu u gunti doonaa markaa afar fasaloo minsan qaacido ah ayay noqon doonaa markaa walaa yutlaqu tarjiix tarjiixiina lama idlaaqayo oo lama odhanayo dhinacaasaa rajaxaan qaacida labada haddii qaacidadii laysku khilaafay lama odhanayo qoladaasaa rujxaan kale maxaa yeele furuucda soo hoosgelaysa iyana rujxaankooda laysku khilaafsan yahay wahaaka cishriina min alqawaacidi taxqiiquhaa min acdami alfawaa'idi wa hiya alqawaacid alatii fiiha ikhtulis والحاaل في ترجيiحha lم يؤتلف ولم يسف إطلاaقه للkلف في فروuعha وعadم التأليف وhaaka waxaad قاadataa waa اسم فiعل أمر مرتجلة oon منquل ahayn waxaad قاadataa عشhريiنa من القواaعد لaبaaتaن قاaعdo قاado تaحقيiقhaa barashadeeda iyo sugideeduna من أعظم الفawاaئد فقiga dhexdiisa فawaaئda waaweyn ayay ka mid yihiin man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fidiin bay ka mid yihiin wa hiya alqawaacid weyn allatii qawaacidda oo fiiha ikhtulifa la isku khilaafay dhexdeeda ilaa qaacidada waxaynu soo tilmaamaynay mutafaq iyo mukhtalaf inay tahay mutafaq bayna almadaahib ama mutafaq bayna kulli madhab iyay usii qaybsamaysa haddana mukhtalafkiina bayna almadaahib ayuu ahaa ama xataa madhab walba gaarkiisa isugu sii khilaafaya walxaalu arrinka fii tarjiixihaa ku sugan lam yu'talaf layskuma waafaqin oo macnaha qaacidadaas laysku khilaafay labada qowl ka rajaxanna iyadoona mid laysku waafaqsan yahi maaha walam yasuq saa'iqna muu noqonin idlaaquhu tarjiixii oo la iska sii daayo isaguna saa'iq maaha oo in la idlaaqoo la yidhaahdo wal asaxu kada ama fii hadihi alqaacidati khilaafun waalqowlu raajixu kada in la yidhaahdo qowl u la idlaaqa rujxaankiisa arrin markaa iyaduna ma aha saa'iqa sababtay saa'iq u noqon weydeyna waxa weeye lilkhulfi fii furuucihaa qawaaciddaa furuucdeeda ayaa iyana tarjiixooda la isku khilaafsanyo sidaad arki doonto wuxuu ku odhanayaa intaasoo masalaha soo hoos gelaysa markaasuu masalo walbana ku odhan doonaa fiihaa qowlaani markaasuu ka tegi doonaa isagoo kala rajixin intooda badan wa cadamu taaliif ta'alluf jasmilaan iyadoo macnaha aan la gaabinin wey waljasmu haddaba go-aan oo fii bacdi alfuruuc masaa'il kaa soo hoosgelaya qawaacidda qaarkood ahaaday rubamaa jaa'a inuu yimaadaa laga yaabaa biaxadi siqayn labada dhinac midkood efaclaman ogow oo labadan weji ay iskaga hor jeeda masalada farciga ah marmarka qaarkood inaa midkuu go-aamiyaabaa laga yaabaa axadu siqayn oo labada tarjiix inaa midkood go-aamiyaa laga yaabaa marmarka qaarkood laakinahu tarjiixaasi filbacdi minhaa furuucdan aan tilmaami doono qaar ka mid ahunbuu ku soo arooraya wa ana usiiru naxwahu xaggiisana fartaan ugu fiiqi doonaa taraajixa ah liman tafadana qofka dee baraarugsaneen foorarin ee qolyaha akhrisanaya ka mid a masaa'ilkaa ku hadoodini maaye marka ay kala rajaxan yihiin fartaan ku fiiqi xaggiisa waqad jacaltu waxa aan yeelay kulla khamsin minhaa shan kasta oo labaatanka qaacido ka mid ah fii dimni faslin fasal baan ku soo dhex koobay fasalka oo laa yasiidu canhaa shantaa aan ka badanaynin ee markaa shan afar lagu dhuf labaatan bay iska noqoto falxasanad waxa ay ku koobantay idan fusuululbaabi baabkan saddexaade kitaabka u dambeeya fasalyaalkiisu arbacatan afar fasal oo min shan qaacide ah wa shukru liwahaab alfaslu alawal fasalka hore ee ka mid ah afarta fasale baabkan uu koobsaday waxa uu hada maxalo wa fiihi khamsu qawaacida shan qaacide ayaa markaa u gunsan fasalkan markaa baabkan saddexaad wuxuu kusoo sheegay afar fasal inuu yahay fasal walibana shan qaacido u yahay markaa labaatankaa qaacido ayuu ku xusi doonaa oo iyaga la ysku khilaafay khilaafka labadiisa dhinacna aan tarjiixooda badnayn oo inta badan way isleeyihiin labada dhinac waa fi madhab shaafici masaa'ilkii khilaafiga ahaabaa u badan halkan ee weliba khilaafkoodu inta badan min wajhaani iyo qowlaani iyo la odhan jiray minhaajka dhexdiisa oo kale alqaacidatu اluulaa qaacidada hore waxa ay leedahay hal iljumcatu duhrun maqsuura aw salaatu calaa xiyaaliha wa ilaa dalika ashaara annaadimu raximahu اllahu tacaala biqowli salaadan jumcadu ma duhur la gaabiyeydaa ise waa salaad mustaqilaafku halkaasu ka socdaa markaa kolba kii lagu daayo
masaa'ilkii khilaafiga ahaabaa u badan halkan ee weliba khilaafkoodu inta badan min wajhaani iyo qowlaani iyo la odhan jiray minhaajka dhexdiisa oo kale alqaacidatu اluulaa qaacidada hore waxa ay leedahay hal iljumcatu duhrun maqsuura aw salaatu calaa xiyaaliha wa ilaa dalika ashaara annaadimu raximahu اllahu tacaala biqowli salaadan jumcadu ma duhur la gaabiyeybaa mise waa salaad mustaqila khilaafku halkaasuu ka socdaa markaa kolba kii lagu daayo axkaam baa dabagelaysa haddii la idhaahdo waa duhur dee sidii waa duhur la gaabiye haddii la idhaahdo markaa salaad maqsuuraa sideed baa loola dhaqmayaa haddii la idhaahdo waa salaad calaa xiyaaliha musta istiqlaalkeeda leh oo aan la gaabininna dee axkaam gaaray yeelanaysa sida furuucda ku arki doonta qaaluu waxay yidhaahdeen haliljumcatu duhrun qusirat miyaa aw bal hiya salaatun bixiyaaliha bikamaaliha ma salaad mustaqilaba taasoo jarad la waajib yeelay fiihaa qaaciidadaa kamaa naqaluu sidii ay soo rareen qowlaani baa ku sugan waqad yaquulu bacduhum wajhaani in culimmada qaarkood halkaa qowlaanidaa ay wajhaani ka yidhahdaan baa laga yaabaa oo fiihi wejun iyo qowlun mararka qaarkoodna isku musalax bay noqdaan mararka qaarkoodna waa yar kala duwan yihin halka waa isku mid buud isaga oo sii wada waxau idhi waa maslaku tarjiix waddadii tarjiixa loo mari lahaa fiihimaa labadaa qowl ikhtulifa waa la isku khilaafay haddii aynu mari lahayn waddo aynu ku kala rajaxayno labadaa qowl iyada qudheeda waa khilaaf baa ka taagan buud khilaafkaana waxaa keenay lilkhulfi fii furuucihaa qaacidada furuucdeedii baa la isku khilaafay wama talafa iskumana tegin arrinkaasi oo mid iswaafaqay muu noqon fi lfuruuci almabniyati calayhima oo markaa masaa'ilka farciga ah ee qaacidadan ka soo hoos baxaya waa mukhtalaf mukhtalafun fiiha waxaa kaloo mukhtalafa qaacidadan iyada qudhigeedu waa mukhtalaf labada qowlna waa laba qowloo siman sida badan haddii amfiladeenna dhowr aynu ka soo qaadano ilaa shan tusaale waa inta uu ka dhigay bay u badan tahay misaalka u horeeyaa waxa uu leeyahay haddii uu ninkani duhur niyoodo jumcadiibuu niyooday duhur la gaabiyeynaysa haddii la yidhaahdo waa salaad sideeda mustaqilo ama ansaxaysa niyadaas dee wixii la doonaya waxaan ahayn buu niyooday innama alacmaalu binniyaat baa layidhi markaa duhur la gaabiyey buu u niyooday waxaanay ahayd salaad mustaqila ee niyadaasi may waafaqin camalkuu la imanayay waxaa laga maarmaanaya inuu jimco niyoodo haddii aynu idhaahno waa duhur la gaabiyey laba weji baa ku sugan marka oo way asaxaysaa iyo ma asaxaysa le markaa haddii la yidhaahdo waa duhur lasoo gaabiyey misaalka labaad waxau noqonayaa nin musaafira ayaa ku dayday salaadii duhur dad jumco tukanaya isagu dee wuxuu tukanayaa salaadii duhur oo dabcan waa musaafire qasrisan oo laba ragcadood dadka salaada tukanayaana waa laba ragcadood salaadooda haddii aynu idhaahno waa duhur la gaabiyey dee wuu gaabin karaa ila iyaba waa kuwan gaabiyey waaya ilaa waxay ahayd qofka musaafirka ahi shuruuddiisa waxaa ka mid ahaa markuu qasrinayo inaanu ku dayanin qof dhammaystiraya aakhira salaatii baa kaga soo xidho laakiinse haddii uu ku daydo qof dee gaabinaya waaba sida kuwan jumcada la gaabiyey tukanaye ee waa asaxaysa laakiin haddii la idhaha waa salaad kaamil ahoo labadeedaasun iska ahoo sidaa mashruuc ku ahayd dee markaa hadduu ku xidho isagiina dee waa inu duhur tukadaa waa uu kaamil yeelaa iyaga labadoodanaa salaad dhamaystiran u ahay laakiin isaguna ha kaamil yeelo waa hadduu niyoodo weeye marka itmaan baa ku waajibaya hadduu duhur niyoodo weeyaan laakiin dee hadduu jimco la tukado oo isaguna jimco uu niyoodo dee labu mutukanaya marka tusaalaha saddexaad waxa uu leeyahy ma u geyn karaa salaadan duhur qofkii salaadan jimce casarkii ma u geyn karaa dii uu dee isaga oo musaafira tukado dee qowlkii horun bay daba socotaa haddii la yidhaahdo waa duhur la gaabiyey dee isaguna intuu gaabiyo ayuu ku soo jamcin karaa casarka oo casarkii jamcu taqdiimuu ku tukan karaa duhurka labada ragcadood ee duhurka la gaabiyey jimcaha markuu tukado haddaynu idhaahno waa salaad kaamilana dee maya oo kuma jamcin karo waaya laakiin sida asaxaade waa sida macruufka ahe yembaqii an yakuuna lasaxuljawaad waa inuu jamcin karo kana uu iska tukan karo hadduu xataa salaad kaamila la tukado dadka tiisii oo uu soo raro maqsuura uu kusii daba tukan karaa masaa'ilkan qaacidada khilaafkeeda daba socda waxaa kaloo ka mid a waktigii haddii uu baxo iyagii oo salaadii ku jira jumce ma duhur bay taam yeelayaan iyaga oo markaa ku daba qabanaya baaqiga mise isti'naaf baa waajibaya halkanunbay iyana daba socota marka haddii la idhaahdo waa duhur la gaabiyey dee jumcadii way ka tagtay oo wakhtigeedii ka baxay labada ragcadoodunbay dee kusii daba qaban doonaanun masala labadii ragcadood iyagoon dhammayn bu wakhtigeediiba baxayba markaa waxay kusii dul binaynayaanun baaqigii duhurka labadii hadhay laakiin haddii la idhaha waa salaatun bixiyaaliha dee istinaaf baa waajibaya inay soo bilaabaan tusaalaha shanaad jumcadii bay ku daba tukadeen nin musaafirah oo isagu duhurkii qasrinaya kolkii hore isagaa gaabinayay oo qasrinaya ku dayanayay waa safxaddu waa laba boqol iyo sideed iyo afartan iminka isagiioo tukanaya salaad maqsuuro ah low sallow aljumca khalfa musaafirin nawa duhra qaasiran fain qulnaa hiya duhrun maqsuura saxad qadca wain qulnaa salaatun mustaqila jaraa fi sixati khilaaf isagii wuu gaaban wuu gaabinaya iyagii way ku xidhan karaan haddii ay markaa tahay duhur maqsuura salaad la gaabiyo dee maqsuuro ah oo duhura hadday iyana way ku xidhan laakiin haddii la idhaha waa salaad mustaqila ku-xidhashadeeda kaa musaafirka ay ku xidhaan khilaaf baa ku soo arorayada qaacidadaa halkaasaynu ku dhaaf wamaslaku tarjiixi fiihima اkhtilif lilkhulfi fii furuuciha wama'sala alqaacidatu athaaniya qaacidada labaadee soo hoos gelaysa qawaaciddan fasalkan soo hoos gelaysa waxay leedahay asalaatu khalfa almuxdit almajhuul alxaal hal hiya jamaacatun aw infiraad qofkii haddii uu ku daba tukado qof muxditahoo bilaaweyse ah horaynu u soo marnay inay ugu ansaxayso ka ku xidhay mar haddaana dee ogeyn inuu muxdit yahay oo bilaaweyse uu yahay way ugu daba xidhmaysa oo masaa'ilkii qawaaciddaa hore mustafnaha ka ahaa ayaynu soo maraynay inay ahayd haddaba salaadaama waxaa la odhanayaa waa salaatu ljamaaca mise waa salaatu lmunfarid markaa waxa ay isku khilaafayaan baad arki doonta uma salaatu salaada oo khalfa muxdiin nin muxdito dabadi ahaatay kaasoo qada ahaaday majhuula xaalin midaan dee arrinkiisa laga warhayn cinda man bihi iqtadaa qofkan ku dayday agtiisa waa majhuululxaal oo qofkan ku dayday ma yaqaano inuu muxdit yahayo in kale ay laa yaclamu xadaahu mahmaa nuqila haddaba marka taa la soo raro arrintaasoo kale ay dhacdo saxiixatun weeyaan fahal tucaddu jamaaca jamac miyaa loo arkayaa oo lagu tirinayaa aw infiraadan mise waxaa loo arkayaa salaatulmunfarid inay asaxday salaadiisiiy infiraadka oo qadwarada soo arooray wuu wadaayo waxa uu kuhi wajhaani fiihi wajhaan aw fiihaa wajhaan laba weji baa ku sugan ama laba qowl waatarjiixu mukhtalafun aydan khilaafkii ayaa ku jira sidaa qaacidadaba khilaaf ugu jiro ayaa mar labaad tarjiixna uu khilaafna uu ku jiraa xagga tarjiixa khilaafka oo fiimaa lahaa qaacidadan wixii u sugnaaday ku sugan oo midal furuuci ah furuucda ku sugan ayaa markaa la isku khilaafsan yahay tarjiixooda furuucdoo qad curifa la ogaaday salaadii qofkani uu ku daba tukaday mid muxditha laakiin aanu muxdithnimadiisa isagu war u haynin salaadiisaasi waa saxiix ma waxaa haddaba la odhan doonaa waa salaatuljamaaca salaatuljamaaca axkaamteedii baa loola dhaqmayaa markaa dabeetana wixii ka ratibmi jiray salaatuljamaaca iyo axkaamtii khaaska ahaa ee lahayd bay yeelanaysa mise salaatulmunfarid sideedii baa loola dhaqmayaa oo waxyaabihii u gaarka ahaabay yeelanaysa ilaa waa kala axkaam bay ahaayeen cidda ku xidhay iyo sida loola dhaqmaya iyo marka la eego waa kala duwan yihin iyo xagga masbuuqa marka la eego masalada khilaaf baa ku jira buuhi qaacidadan kolkaa dabeetana waxa aad tidhaahdaa fa rujixa alawalu fii furuuc furuucda qaarkood qaacidadan furuucda soo hoosgelaysa qaarkood ka horaa la raajix yeelay ka hore keebuu ahaa in la idhaahdo hiya jamaaca in la idhaahdo oo la idhaahdo salaada ninka muxdidka ah lagu daba tukadee majhuululxaalka ah waxa weeye salaatul jamaaca axkaamteedii baana ka ratib maysa kaasaa la raajix yeelay bal amsilada eeg jumcadii buu ku jiraa ninkaa isaga ah imaamka ee muxdidka ahi cadadkiina wuu dhammaystirmay cidaan isaga ahayn ayuu ku dhammaystirmay haddii aynu nidhaahno salaadoodaasi waa salaatul-jamaaca way asaxaysaa haddii kalese laakiin ma asaxayso oo la yidhaahdo waa salaatulmunfarid walasaxu sixa salaatuljamaaca haddii la yidhaahdo way asixi doontaa laakiin haddii kale ma ansaxayso midda labaad xusuulu fadiilati aljamaaca walasaxu tasix oo dee fadiilatuljamaaca way ma sugmaysaa mise ma sugmayso ee ilaan jamaca labaa u yaraa haddii markaa kii muxdidka ahaa iyo mid kale ay wada tukadaan muxdidkiina uu imaam yahay de haddii la yidhaahdo waa salaadoodu waa salaatuljamaaca ama ninkaa muxdidka ku daba tukaday salaaddiisu waa salaatuljamaaca haddii la yidhaahdo maxay noqon doontaa dee inu fadiilatuljamaaca ay xasisho oo shan iyo labaatankii derajo ama toddobiyo labaatankii ay u xasilaan ninkan muxdidka ku daba tukaday laakiin haddii la yidhaho waa salaatulmunfarid ee waa nin keligii tukaday midda kale ka soo baxaysaa waxa weeye haddii uu sahwi ka dhaco ninkan isaga ah ee muxdidka ah wax tukiyey ama dadkii ku daba tukanayay baaba sahwi uu ka dhaca oo ataxiyaadkii bay ka tegeen hore haddii aynu nidhaahno markaa salaadaasi waa salaatuljamaaca sajaduu lisahwi alimaam laa lisahwi markuu isagu sahwiyana way sujuudayaan marka iyagu ay sahwiyaanna ma sujuudayaan waxaynu naqaanaa qofku hadduu ku daba xidhan yahay imaam ama madhabkubaddaa uu tilmaamaya haddii qofka naftiisa uu sahwi ka dhaco oo masel dee waad istaagtay iyadoo imaamkii u fadhiistay ama waad salaamo naqsatay iyadiioo markaa imaamkii dee uu iska wato salaada markaa sahwigaa qofka ka dhacay isagu sujuudu sahwi qofku lama yimaado maxaa yeele imaamkaa ka xambaaraya oo imaamkii inamaa jucila alimaam liyutama bihi kol haddii aad ku dayanaysa isna aanu sujuudayn isagaa kaa xambaaraya iyada haddaba taa ahayd marka ninkan isaga ah ee muxdidka ah sahwi uu ka dhaco ee isagii uu sujuudo waa la raacin karaa oo dee salaatuljamaaca baynu u arkaynaa laakiin dadkan masbuuqiinta ahe haddii iyaga sahwi ka dhaco dee ma sujuudayaan sidii caadiga ahayd wa ilaa fa bilcaks haddiise laakiin aynu idhaahno ninkan muxdidka ah salaada lagu daba tukaday dee ila isaga way ka burtay waa salaatulinfiraad waxay noqonaysaa sahwigii isaga ka dhacayna inaan loo sujuudin ilaa waxbaynama qofkan ku daba tukanaya waxba kama gelini de waa munfarid qofkan ku daba tukanaya markaa sahwigii isaga ka dhacay muxdidkan ma ma'muumku dee uma sujuudayo laakiin sahwigii ma'muumka ka dhacay dee wuxuu u dhaqmayaa sahwi isaga ka dhacay sidii oo imaamkii aanu ka xambaarayn ile rimood ku xidhiidhsan maahe markaa gaar ahaantiisuu sahwigiisii u sujuudaya waa masalo farqigeeda leh waxaa kale oo ka mid oo tusaalaha afraada idaa adrakahu lmasbuuqu fi rakca in qulnaa salaatu jamaaca xusibat lahu rakca wa ilaa falaa wasaxiixu cadamu lxusbaan haddii qofkii uu soo gaadho masbuuq ahaa rukuucdii uu ku soo gaadho ninkii imaamka ahaayee dee muxdidka ahaa majhuululxaalka ahaa dee maxaa la odhanayaa haddii la idhaha waa salaatuljamaaca dee rukuucdaasuu kaga xidhan doonaa waana loo tirinayaa ragcadii sidii lagu yaqaanay qofka ma'muumka ah waa salaatuljamaaca haddii la yidhahdo laakiin haddii la yidhaahdo ninkan muxdidka uu tukiyo salaadiisu waa salaatulinfiraad dee ragcaddaa lama tirinayo ilaan rukuucda kamaad bilaabi jirin markaad keligaa tahaye waxaad ka soo bilaabi jirtay qiyaamka marka haddii aad odhan lahayd maxaa u kala farqiya salaatuljamaaca iyo salaatulinfiraad maxaa laga kala wadaa dee waxaa ka soo baxaya axkaamtaasaa ka soo baxay tafriicaadkaa iskhilaafi kara wasaxiixu cadamu lxusbaan buu haddaba guuri intanoo masaleba wuu soo rajaxay oo mid walba qowl buu rajaxay lamana xisaabinaya ragcaddaa alqaacidatu haalisa qaacidada saddexaad ee soo hoos gelaysa qaacidadaa hore ee fasalkan baan leeyahay waxay leedahay man ataa bimaa yunaafi lfard hal tabqaa salaatuhu naflan aw tabdul qofka farad tukanaya ee la yimaado faradkii wax burinaya salaaddiisii ma sunna isu rogaysa mise waabay buraysa horaanaynu u soo marnay qawaacidda متفقة أي مختلف كاه إن كلا استغائهين سيق القواعد مركا نسمرين ودي قواعد هذه يتير أدوات الاستفهام وكتره انت هذا وحا ينقل يساوين لأن كوا مذاهبته اسكو خلافسيهين أما مذهب كجار أهانتيسا اسكو سي خلافسا مركا استاوجد بس صيغة الاستفهام كوا ذا كينية qofkani farad buu tukinayay ayuu tukanayay wax ka hor yimaado oo buriyaana meeshii wuu yimid faradkii oo waxaynu odhanaynaa salaadiisaa sunna loo xisaabinaya se way ka burtay markaa dee labadii qawla labadii qowlunbaa ku sugan marka tarjiixiina laysku sii khilaafay waman ataa qofka la yimaada waa matniga bimaa shay buu la yimi yunaafi lfarda faradka ka soo hor jeeda oo ka burinaya lan nafla laakiin sunnaha aan burinayn oo aan jebinayn sunnaha fii awali fardin maalan faradka awalkiisii buu la yimi wixii jebinaya ama faradka dhexdiisiiba yaquulu farduhu wuu burayaa garanay haddee waxaanu la yimi waa wax faradkii jebinaya haddaba su-aashu waxa ay tahay wa hal maa sallaa shaygan uu tukaday yabtulu miyuu burayaa aw naquulu mise waxaynu odhanaynaa yabqaa naflan isaga oo sunno ah wuu baaqi ahaanaya sunna isu ragaysa salaadaas fiihi ataa qowlaani laba qowl baa ku soo arooray sidii dee khilaaf qawaaciddii khilaafka weeye wa tarjiixu mukhtalaf kii la rajixi lahaa laftiisana waa la ysku khilaafay falyakfika talwiix tilmaamidda ama ishaaradu aan wax ku ishaaraya ha kugu fillaafto halkaa ka sii wad wey waxa aynu markaas u soo qaadanaynaa amtiladeedii tusaalayaal dhowra ayaynu ka soo qaadan doonaa waxaa ka mid a masalan qofkani farad buu xidhay dabeetana jabcii baa loo aqiimay markaa dee madaahibta qaarkood waxa ay tilmaamayaan sida xadiidku uu xusayo laa salaata idaa uqiimat ilmaktuuba aw kamaa qaal haddii ta faradkaa la aqiimo salaad kale ma jirto markaa ha la gooyay qabaano barta ha lagu daayo madhabka shaaficiyadu waxay qabaan qofku waxa uu ka bixi karaa salaadaa kale haddii uu ka boqo jamcana inuu dhaafo hadduu ka boqo inuu jamcu dhaafo iskaga soo baxo marka haddaba wuu salaamo naqsaday si uu taa kale u gaadho sunnun bay u noqonaysa labadaa ragcadood uu kusoo gaabiyey tii hore ila tartiib bay kale leedahay oo salaatuljamaacu qofku tukanaya marka dambena taa faradka ah ee qallahaabuu tukanaya haddaba hadduu ka boqo tan jamcana inuu dhaafo tan faradkaa laba ragcadood markuu marayo ha ku gaabiyo dabeedna jamcii ha haleelo hadhowna iyadii ha soo qalleeyo dee faradkii kale uu tukanayay goorta dhoweyd markii jamca la aqiimay daba labada ragcadood uu ku soo gaabiyey ma waxay noqonayaan salaadii hore oo burtay mise waa sunne sunna isu rogaysa sidoo kale waxa uu xidhay farad ayuu xidhay iyadoon waktigiiba gaadhin salaadii duhur umuu kasine jaahil buu ka ahaa dabcan dee mar haddii aanay salaadii waktigeedii gaadhin ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ayaa la yidhi markaa faradkaasi waxa uu la yimi wax dee burinaya oo ah dee in waktigiisii aanu gelin waktigii maktuubka ahaabaanu ayaanu salaadii tukanin markaa wax faradkii buriye ayuu la yimi markaa sunnun bay isu rogaysaa salaadaas sunna ayay isu rogaysaa ma sunna isu rogaysaa mise waa burayaa faradkii dee qabla alwakti la tukaday laba laba qowl laakiin sida sida asaxa waxaa tidhaahdaa sunna ayay isu rogaysa warajaxa alculamaau fi hadi alqaacidati annaha tanqalibu naflan muطlaqan idaa kaanat hayra kusuufin bilkayfiyati alkaamila sadarkaasi asalka kumuu soo aroorin isagu safxadda laba boqol iyo konton u horeeya alqaacidatu araabica qaacidada afraad ee fasalkan soo hoosgelaysa waxay leedahay hal yuslaku annadru هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز قولان والترجيح مختلف في الفروع توقف كل نذر لي ماد نذر كاي استقع أمرك لفوليني أما أحكامتي سلأيغي ما واحد لمرين يا وطدي واجب سوى وطدي جائز يا صنها وطدي سيا لمرين و لما قول باكسر فيها قولان ده ماله لورن شروي تاسوا عنوان القاعدة matnigii buu sheekhu intaa in lee ku xuseeyo waxa uhi wanadru nadarkii qofku uu isku waajibiye wax hal suluukunaa bihi kaxaynta aynu kaxaynaynaa fii maslaki fardin farad waddadii miyuu ahaaday fii maslaki fardi sharcina sharcigeenna faradka shayga uu ka dhigay waddadiisii miyaa la marinaya sharcigii ashariif aw maslak iljaa'is aw fii maslak iljaa'is mise shay sunnaa waddadii baa la marin doonaa oo iska bannaan qowlaani dheh laba qowl baa ataa yimi fiihi wa khulfu tarjiixi alfuruuc furuucda tarjiixoodii oo la isku khilaafayna tabata wuu sugnay oo furuucda laftigoodiina waa la isku khilaafay in la kala rajaxo amhiladan haddii aynu dhowr ka soo qaadanno qofkani nadar buu la yimid oo salaad buu ku nadaray markaa ma waxa aynu maraynaa maslak alwaajib mise maslak aljaa'is waxaa la marin doonaa maslak alwaajib bay idhaah oo maslak alwaajib haddii la mariyo dee waxyaabihii lagama maarmaanka ahaa waajibka waa in lala yimaadaa oo dee salaaddii masalan salajoog baa ayd in lagu tukado oo aan fadhiga lagu tukan karin markaa waxaa la leeyahay qofkani laba ragcadood ha la yimaado ilaa sunnihii qaar baa jiray aan laba ragcadoodba gaadhsiisnayn dee witrigii oo kale iyo marka haddii maslaka waajib la mariyo waxay noqonaysaa inaan laba ragcadood laga yarayn karin ilaa waajib laba ragcadood ka yara miyuu jiray sidoo kale ma jirin markaa waa in laba ragcadood la tukadaa waajibka waxaa kaloo laga maarmaan ahayd qiyaam in la isu taago markaana waa in la isu taagaa ile nadarkii waddadii waxaynu marinaynaa waajibkeeda waxaa kaloo isaga iska bannaanaa sunnaha in lagu tukan karo qofku markuu musaafirka yahay daabadda dusheeda iyo dhinacay ula jeedsatada faradkuse laakiin sidaa mu ahayn ee daabadda dusheeda laguma tukan jirin qofku dhinaca uu doonana dee ulamuu tukan jirin laakiin waa in markaa uu kala dego daabaddii isla markaana uu qibladii qaabilo waxaa kaloo aynu ogsoonayn faradka gaar ahaan filmadhab ashaaficiya in tayamum gooniya loo samayn jiray oo qofku hal tayamum wuxuuna ku tukan karaa hal waajib iyo sunnayaal wuxuu doono marka haddaba nadarkii wuxuunoo la marinayaa waddadii waajibka oo waxaa lagu tukanayaa halkii tayamum hal salaad miyaa mise waddadii sunnaha la marinayaa oo tayamumkii waxaa lagu tukan karaa dhowr salaadood waay waa laba waddo maogta mar walba laakiin waxaa iyadu macruuf ah ay iska waafaqsan yihiin oon maslaka alwaajib wa maslaka aljaa'is ahayn nisfa ragca inuu xidho ninkani nisfa ragca ragcad barhkeed baan markaa nadarkii ku fulinayaa inuu idhaahdo dee waddadii waajibkana ma aha waddadii jaa-iskana maaha ragcad barhkeed waa waxaan kala barhmayn sidoo kale tusaalaha labaad nadara sawm nadara sawm qofkan isaga ahi soom buu ku nadray adugu masaa'ilku way kala duwan yihiine maslaka alwaajib meelaha la marinayo kuwayaalaha la marinayo ee ay raajixa tahay in maslaka alwaajib la mariyo weeyaan kuwan iminka aynu haynaa wan aynu iminka haynaa qof kale haddaba kolka uu soom ku nadro lilaahi calaya an asuum ayuu yidhi marka labadii waddo maslaka alwaajib oo maslaka aljaa'is iyomaa la marinaya labada qowlba waa la sheegaysa laakiin sida saxiixa ahay waxa weeye maslaka alwaajib in la mariyo dee waajibka niyadiisuna maxay ahaan jirtay magelinka horaa la iska niyoon karaya mise habeenkii man lam yubayit isiyaam ayuu ahaa marka inaan siyaam inaan soomu sugnaanayn man lam yubayit siyaam oo ayuu xadiidku tilmaamayay marka waa in tabyiitu niya uu sameeyo walaa yujziu imsaaku bacdi yawmin walaa yancaqidu nadru bacdi yawmin tusaalaha saddexaad waxa uu ninkani ku nadray alkhudbata fi listisqaa'i wa naxwi khudbaddii markaa ciidda iyo khudbaddii istisqaha khudbadaha sunnaha ah ayuu ku nadray markaa khudbaddaanba waxaynu marinaa maslaka alwaajib mise maslaka aljaa'is sida raajixa waa in maslaka alwaajib la mariyo ayuu ku leeyahay sidaa awgeed dee alqiyaam cinda alqudra ayaa waajib noqonaya oo khudbadda waajibka ah dee in laysu taagee fadhi laguma akriyayna waa laisu taagaya markaa nadarkan isaga ah oo khudbadda uu ku nadray waxaa la marinayaa waddadii waajibka sidii ti tii jumcaha markaa waa inuu isu taagaa waxa uu qofkani nadar ku galay lilaahi calaya an aksuwa yatiiman maa yabtagiihi min adiyaab waxa u ihi ninkaas waxa ilaahay ugu leeyahay buu ihi inaan agoon waxwiyo oo aan dhar siiyo markaa nadarkaama waddadii waajibkeenu marinaa mise waddadii sunnaha waxa raajixa waddada waajibka in la mariyo markaa nadarkiisu wuxuunu ku koobnaanaya yatiimkaasi wuxuu ku koobnaanayaa yatiimkii muslimkaa kii dimigahaa ma soo gelayo sidoo kale waxa uu ku nadaray markaa aladxiya marka adxiyadaama waxaynu marinaa waddadii waajibka mise tii sunnaha waddadii waajibkaa la marinaya sidaa awgeed wayushtaradu fiiha sinu wasalaamatu min alcuyuub wahaluma jar amtiladaas waxaynu isku soo qaadanay ilaa shan tusaale iyadii qofkani nadar u galay dabeedna nadarkaa labadii waddo aynu marinay waddadii waajibka waxyaabihii mutadallabaadkii waajibka aynu markaa siinay meelaha qaarkoodna waxaa la siin doonaa sunnaha waxyaabihii uu raadsanayey mutadallabaadkii sunnaha ama markaa yuslaku maslak aljaais shaygii iska bannaanaade ninkani waxa uu ku nadray inuu tukado laba ragcadood ayuu nadar ku galay markaa afar buu tukaday isaga oo markaa tasliimo keliya la yimid waxaa markaas la marin doonaa maslak aljaais way ka gudaysaa kolka oo dee way iska bannaanayd salaadaha sunnaha ama jaa-iska ay u bannaan tahay inuu tukado inuu laba ragcadood oo walba mar salaama naqsado iyo inuu afartaba isku xidhiidhiyo way isaga bannaanaayeen laakiin dee tafaradkaa muu heli karayn inuu afarta kala gooyo waaluma jer amtalada inta kale baaqigaana waa iska sii eegan waxa uhi wakharaja waxa baxay annadhu nadar baa baxay can ishiqayni labadaa qaybood aynu soo sheegaynayba nadar ka fallaagoobe baa jira nadarka oo fii suuratin suuro ku sugan fii suurati nadrihide markii uu ku nadray alqiraa'ata qirada uu ku nadray ku sugan icraf daalik arrintaa garo fa niyatu naadir ninka ninka nadarka galay niyadiisu tuxatamu fiihi waajib baa laga dhigayaa shaygaa la soo sheegoo qirada ah walaysa fii fardin wa naflin farad iyo sunna toona talzamu niyadaasi waajib maaha niyadaa qirada markaa suura ayuu ka soo reebay qaaciidadaa hore suuradani waxa ay markaa tilmaamaysaa nadar buu qofkani galay lamana marinin waddadii waajibka iyo tii jaa-iska midna lam yuslak maslak alwaajib walaa maslak aljaa'is midna lama marin markaa suuradani waa mid mustanaado qaaciidadaa hore ayay mustano ka tahay waxa uu ku nadaray ninkani qira'a ayuu ku nadaray waajib bay noqonaysaa marka markaa wujuubkaa qiradaasi ay waajib ku noqotay ma aha waddadii waajibka iyo waddadii jaa-iska midna maaha wakharaja nadru cani lfardi wanafli maca fii suuratin wahya ma idaa nadara alqira'ata fainahu tajibu niyatuhaa mar hadduu qiro ku nadray waa waajib inuu niyoodo kamaa naqalahu alqumuuliyu fi ljawaahir maca ana qiraa'ata annafl laa niyata laha qiradii markaa qofku sunnaha markaa dhexdiisa akriyay niyo yeelan mayso alqira'a almafruuda fi salaa iyana niyo ma leh oo qofkii markuu faatixadii akriyayo ama uu suuradihii ka dambeeyey akhriyayo salaaddii faradkaay dhexdeeda dee muu niyoon jirin wixii kale niyuu la yimaadaa ile salaaday ka goynayaan intuu salaaddii niyo kusoo bilaabay niyana dhexdeeda uu la yimaado musta'nafaa dee waxay samaynaysaa salaaddii inay ka goyso marka haddaba qirada salaada dhexdeeda la akriyayo dee lama niyoon jirin oo niyo waajibi may jirin iyo mid jaa-isa midna marka haddaba halkan waxaa la hayaa nadar oo aan waddadii faradkala marin waddadii sunnahana marin waana markaa uu qiro ku nadro inuu qur-aanka akriyo waajib bay ku tahay dee inuu niyoodo oo nadarkii faradka waajibka ku ahaa inuu fulinayo inuu niyoodaa waa arrin waajiba laakiin wujuubkaa kula mid ma aha faradkii iyo sunnihii midna sidaa awgeed buu ihi wakharaja nadru can ishiqayni nadar baa labadii dhinacba ka baxay oo suura mustatna ah fii suurati nadrihi lqiraa'a marka uu ku nadro inuu wax akriyo kolkaasi waa suuro aan la mid ahayn labadaa hore midna icrif fa niyatu nnaadiri tuxatamu fiih qiradan marka uu ku nadro qofka naadirkaa niyadiisu waa waajib laakiin sunnihii walaysa fii fardin wa naflin talzam waajib ma aha sunnihii iyo faradkii midna qaacidadaa haddii aynu halkaa ku dhaafno alqaacidatu alkhaamisa qaacidada shanaad ee soo hoosgelaysa fasalkan ee ka mida qawaacidda la ysku khilaafay waxay leedahay hal ilcibratu bisiyaqi alcuquud أو بمعانيها على عبرة بسياق العقود أو بمعانيها مرة دي ده استفهام حرف الاستفهام وكجره أدوات الاستفهام قاعدة ذنين مختلف تهاي قرأت مركا عقود ده إيه هشيسية ده اللي قليه ما واحد لإيه إياه ولا تحقلين إياه siiqadooda iyo ereyada lagu dhawaaqayo mise macnaha xaasilka ah ayuunbaa laga tixraacaya intaasi waa cinwaankii qaacidada sharaxa abyaadana waxau ihi matniga abyaadda waxau ihi uma halilcibra fi lcuquud fiiradu uma hal alcibratu oo fi lcuquudi ah qul bisiyaqin aw bimacaanin labadaa keeday ahaatay yaa rajul wa fi lfuruuci aydan altarjiix waatarjiixu oo fi lfuruuci ah aydane alkhulfu fiihi khilaaf baa ku sugan khilaafkoo sariixun cindahum ee culimada agtooda iska macruufoo la yaqaan oo markaa wuxuu noqonayaa halkaa hore uma intaa kadib cinwaanka intaad qaadatay kadib hal alcibratu fiirada oo filcuquudi ahaatay qul waxa aad tidhaahdaa bisiyaqin miyay ahaatay aw bimacaanin masiiqadaa la eegayaa mise macnaha yaa rajul watarjiixu fi lfuruuci aydan alkhulfu fiihi tarjiixii furuucda qaacidadan soo hoos gelaysa dhexdeeda ahaadayna khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo sariixun cindahu markaa fiirada cuquudda dhexdeeda ahee masiiqadaa mise waa macnaha waa masale la ysku khilaafay oo qaacidada waa mukhtalafun fiiha furuucda qaacidada soo hoosgelaysana mar labaad waa mukhtalafun fiihaa waana khilaaf sariixa ayaa dhexdeeda ku sugan marka intan dambe oo dhan iyada unbuu daldalaya amtiradii badnayd ee soo hoosgelaysay qaacidadaa waxa uu markaa xusayaa ilaa soddon mitaal buu dabeetana intaa dambe ku sheegay soddon mitaal oo qaacidadani ay leedahay balaa iska sii daalacatide qad yudriku lfatinu bilmithaali alwaaxid maa laa yudrikuhu lgabiy bialfi amhila ayaa la ihi qofku markaa haddii uu labiib yahay ama fadin yahay bilmithaali lwaaxid waxa uu ku haleelayaa shay aanu kun mithaal ku haleeli karin qofka qabiga marka haddii aynu toban kaga soo gaabsanno inta kalena aada iska egeegto layna ay u baahan tahay qofku dee inuu fiqiga wax ka yaqaano si uu amtiladan u kicin karo abwaabtooda kala duwan waana inta ugu sii adagba dee inahan dambe oo dee waa masaa'il markaa khilaafiya weeye khilaafaadkii madhabka furuuca alqaacida waxaa ka mid ah ninkani waxa u ihi ishtaraytu minka hawban sifatuhu kada bihadihi daraahim faqaala bictuk intaasay siiqadii noqotay waxa uu leeyay waxa aan kaa iibsaday maro tilmaantiisu ay markaa tahay midacas oo markaas suula oo sidaa u talan daraahimtan anaan kaaga iibsaday imaka markaa waxaad arkaysaa shaygii mabiicda ahaa wuu sifeeyey adduunkiina wuu qadimay kan kalena wuxuu uhi waan kaa iibiyey buu isaguna yidhi markaa masiiqadaynu raacnaa mise macnaha dee waa la ysku khilaafay oo haddii markaa la eego haddii la eego alfaada hadii alfaada la eego waxau noqonayaa beec maxaa yeelay dee iijaabkii iyo qabuulkiiba way jiraan markaa dee waxa uu leeyahay markaa waxay noqonaysaa beec haddii xagga alfaada la eego haddii xagga macnaha la eegana selam bay noqonaysaa ilan baycu mawsuufin fii dimme ayuu ahaa selamku shay markaa la tilmaamay oo la sifeeyey oo dimada qofka lagu sifeeyey waa rikoorhkan oo kale qofkii uu kaa doonayo ku idhaahdo record sidaa iyo sidaa iyo sidaa tilmaantiisu ay tahay oo kambaniga sameeyey modelkiisu waxyaabaha uu yahay lacagtaa qaado i keen waana tii dee asxaabta markaa uu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam salamku ee uu lahaa qofka salam samaynaya falyuslif fii kaylin macluumin ilaa ajalin macluum wasni macluuma iyo kayl macluuma iyo ajal macluuma oo la wada yaqaano waa inuu qofku ku horumarsado alaab sidaa iyo sidaa iyo sidaasoo miisaankeedu intaa yahay oo markaa waktigaa aadii keenayso adduunkiina uu dhiibo kaashka markaas samaaxadda shareecadda ayay ka mid tahay shaygii mabiicda ahaa maqan waa arrin la saamaxay weeye kolkaa mashaqada ku sugan darti almashaqatu tajlibu taysiir qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin macnaha dee kolka la eego madmuunku sida u soconayo waa baycu mawsuufin bidimma ayay u eg tahay oo waa selam qaarkoodna waxay leeyihin maya siiqada caqdigana u dhacaya kolka la eego waa beec hada laba xukun baanay lahaayeen tusaalaha labaad idaa wahaba bishardi sawaabi fahal yakunu baycan ictibaaran bilmacnaa aw hiba ictibaaran billafd walasaxu lawal waa kala rajaxay markaa khilaafku waa ku jire ninkani rikoorhkan uu ku siiyey markaasaa shardi waxa uu ka dhigay inuu hawaab siiyo oo dee bishardi hebelo waa inaad iiga soo jawaabtaabu macnaha dee waa inaad abaalmarintiisi iyo siisaanu hooba hoobay ku fiican tahaye kii la diiday igu sameeyey walaa tamnun tastaktir markaa ka kordhi buu kuu siiyo waxa uu ku udhi bal intan sii qaado oo rikoorhkaasoo adiguna dee ii soo jawaab marka ama waxa uu noqonayaa beec buu noqonayaa mise hibo fahal yakunu baycan ictibaaran bilmacnaa xagga macnaha marka la eego dee ninkani kol hadduu waxna ku siiyo waxna keen kuleeyahay aan wax kala iibsanaba isugu biyashubad xagga macnaha ilan kaamuu hadhini waxba kumuu siinin kol hadduu kuuhi ka soo jawaabay xaggii macnaha saasay u socota laakiin mar haddii wax iijaab iyo qabuul ah oo meeshii dureeray aanu jirin oo intaasaan kaaga iibsaday iyo intaasaad iga siisay iyo shaygii la isdhaafsanayey dee ciwadkii midna aanu oolin ee shaygan oo keliya laysa siiyey xaggii lafdigana dee waxa uu noqonayaa markaa hibo ayuu noqonayaa xagga lafdiga lafdigii beecu ma yaalle waa hibo lafdigi le waxa uu leeyahy wahabtu laka haada thawb bishardi an tarudda kada markaa lafdiga kolka la eego waxa uu noqonayaa hibo xagga macnaha marka la eegana beec laakiin waxa raajixa buu leeyahay inay beecun tahay wax kala iibsigun dheh wa minhaa bictuka bilaa haman aw laa hamana lii calayk faqaala ishtaraytu waqabada falaysa baycan wa fi inciqaadihi hibatan qowla tacaarud lafdi walmacnaa ninkan isaga ahi waxa uu leeyahay waxan waan kaa iibsaday aniga oo aan lacag ku siinayn lacag aan ku siinayn markaa bilaa taman adigoo wax lacag ay igu lahayn baan kaa iibsaday ayaan kaa iibiyey buu leeyay kaa iibiyey isaguna waxau uhi waan kaa iibsaday macnaha dee wixii uu dhibay rekoorhkan uu kuu dhibay wax lacag oon kaa doonayaa ma jira bu wax lacag oon kugu leeyahayna oon ku amahaynayaana ma jiro isaguna waxau uhi waan iibsaday dee waan u qaatayba bayc maaha inuu hibo noqonayo inaanu noqonayn iyadana laba qowl baa ku sugan markaa waxa uu leeyahay oo tusaalaha afraada idaa qaala bictuka walam yadkur hamanan fain raacayna almacnaa incaqada hiba aw ilafda fa huwa baycun faasid shaygan isagaa waan kaa iibiyey bu waxaasaan kaaga iibiyey iyo lacag intaa leeg midna ma leh kii kalena wuu aqbalay un kii kalena sidiibu ku aqbala uu ku qaatay xagga macnaha mar haddii la eego kol haddii aan wax lacagahoo dee shaygan markaa qaabilaysaa aanay jirin ee shaygii uu bixiyey isagoon adduunba sheegin ciwad u noqdo oo uu ku bedelanayo dee kolkaa hibay noqonaysa xagga macnaha marka la eego laakiin xagga lafdiga dee bictuka buu leeyay waa beyc faasida markaa kol haddaanu muqaabil jirin shuruudii beeca lagama helin waxaa kaloo ninkani uu yidhi wa minhaa idaa qaala bictuka in shi'ta in nadarnaa ila almacnaa saxa fa innahu low lam yashaa lam yashtari wa huwa alasax wain nadarnaa ilaa lafdi tacliiqi baطl waan kaa ibiyey buui haddaad doonto waan kaa ibiyey marka xagga macnaha iyo lafdigii waa kala duwan yahay macnihii dee u ansaxaya haddii uu doono wuu ka iibsami doonaa oo iibkaa waa la helayaa laakiin shuruudii beeca dee waxaa ka mid ahaa inaanu tacliiqii raacinin tacliiqaa u raaciyo u aafeeyey markaa wuu buraya waaya ومنها إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضا قال الهروي فيه قولان بناء على القاعدة أحدهما لا شيء والثاني خلع فاسد يوجب مهر المثل وهو الصحيح في المنهاج أفدي سيب الله الله يامركا وحا أولي وان كلا خلعتان أولي خلعنا دا وحا لقو يقال عنكم مركو أفضى فريو إنه دا طلاقي كيب سنية يقدر كيو كيب سنية وعيبابين oo udhaahdo dalqadaadii waxaad helaysaa iblaayoy intaa marka aad bixiso kulici haddaba sheeg waxbase muu cayinin labadii qowlunbaa isagana ku jira oo midi waxa uu leeyahay waxba male ayuu leeyahay kolka waxba male kol haddaanu dee wax ciwaba caynin qalaaqiina dee rajci buu markaa iska noqonayaa kol hadduu khulci noqon waayo ilaa khulciga baynuuna ayuu keeni jiray firaaqa bilkhulci ahayd nafteeday ku hantihi jirtay dabeetana mayso muu soo ceshan karayn laakiin haddii la idhaahda isagii wax adduuna ma leh dee wuu soo ceshan karaa un weyn qowlka labaadna waxa uu leeyahy ninkani kol hadduu lafdiga sheegay lafdigiisuun aynu eegne waa khulci fasahadaydu oo markaa waxaa loo bayri doonaa meerulmis marka shaygii musamaha uu fasahaado khulciga dhexdiisa bedelkiisa ayaa loo bayri doonaa oo meherulmisligiia nooceedaa wixii lagu khulco haddii meel wax lagu khulcaay wa minhaa alrajcatu bilafdi nikaax fiiha khilaafun kharajahu alharawiyu cala alqaacida walasaxu sixatuha bih qofku marka oo xaaska soo cesanayo faimsaakun bimacruuf dee inuu ereyadu cabiraya waxaa ka mid ahaa inuu markaas kuwa qur-aanku uu sheegay iyo rajca iyo uu cabiro markaa laakiin lafdu nikaaxa buu sheegay wuu furay oo dee isagii oo doonaya inuu soo cesado ayuu yihi nakaxtukihaa saasuu yihi marka nakaxtuki bu nakaxtuki labada sudaha u yeelina mid ku gaari marka iyadana qaacidadan unbuu soo hoosgelaya ma macnaha waxaynu eegnaa meesha mise lafdigaynu eegnaa halilcibratu bilalbaab aw bilmacaani waxaa la odhan doonaa maanta macnaha la eegaya macnuhun baa la eegi doonaa ninkani rajca ayuu ujeeday inuu soo cesado ereyadii rajcada waxba yaanu cabirin be ereyadii nikaaxa kol haddii uu cabiray macnaha un bay ugu ansaxaysaa dheh tusaalaha sideedaad idaa qaala istaajartuk litatacahada naklii bikada min samariha falasaxu anahu ijaara faasida nadaran ila allah wacadami wujuudi shardi ijaara wathaani anahu yasixu musaaqaata nadaran ila almacna ninkani waxa uu doonayay inuu markaas ninkan hesiis la galo hesiiskii baa markaa xaggii lafdigii kolka la eegay iyo xaggii macnaha ayuu isweydaan isagii oo doonaya inuu musaaqaat la sameeyo dee musaaqaatkuna waa beertii nakiisha ahayd oo qofkii loo waraabiyo shaqaala uu diro oo kolkaa musaaracadiina ay raacayso dee meelaha banbanaan wixii laga beerayay bay musaaracadiina noqonaysa mar haddii ay tabacan lilmusaaqaat tahay marka halkii uu ka odhan lahaa saaqaytuka iyo ayaa waxa uhi istaajarta kii shaqaalaha ahaa waxa uu cabirayna waxa weeye nakli buu leeyahy bikada min samariha nakiishayda inaad iga shaqaysaan kuu kiray saaqaytuka mu odhan markaa ma lafdigaynu eegnaa mise macnaha qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin lafdiga ha la eego oo dee kol haddii aanu lafdigii musaaqaadka la imanin waxba yaasixi qaarkoodna waxay leeyihin macnaha un hala eego nakligaa kol hadduu sheegay dee saaqaytudii unbuu ka tegeye markaa musaaqaadka looga soo qaado wathaani annahu yasixu musaaqaatan nadaran ila almacna markaa waxaa laga soo qaadayaa un inuu yidhi saaqaytuka litatacahada naklii bikada ayuubaa laga soo qaadi doonaa kolka wa minhaa waa safxadda soo jeeda waynu yar burdhaafaynaa si ay ugu yar dhex intii isku mawduucaba qaalaad uga yar qaada low caqada alijaara bilafdi lbayc faqaala bictuka manfacata hadihi daar shahran falasaxu laa yancaqidu nadara ila allaf waqiila yancaqidu nadara ila almacna ninkani waxa uu doonayaa u hebelkan kale ina uu ka kireeyo gurigiisa markaa dee waan kaa jiray halku ka odhan lahaa oo siiqooyinkii siiqadii ijaarada uu la iman lahaa kirada ayaa waxa uhi bictu waxaan kaa iibiyey gurigan isaga ah ee bakhaarkan mansacadiisa ayaan kaa iibiyey qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin lafdiga ha la eego qaarna macnaha ha la eegabay leeyihiin qaar macnaha ha la eegabay leeyihiin oo dee meeshan kol haddii guri la sheegay aanu ka iibinayn gurigiina mansacadiisii uu tilmaamay dee waxaa markaas la kala iibsanaya waa mansacadii markaa tirubay iska noqonaysa xagga macnaha ka raac xaasir nihaayadda iyo xaasirka un ka raac ayay lihiin qaarna waxay leeyihin war wixii la odhan jiray marka noocaas oo kale ay tahay muu odhanine waxaad leedahay way bur marka waxaad leedahay caqsigaas maas qawlka uu rajaxay waxa weeye laa yancaqid nadaran ila allaf waa masaa'ilkani waxa weeye alictibaaru bisiyaq kuwii la odhanayay wey kuwani qaarkoodna waa alictibaar bilmacaani tusaalaha tobnaad waxa weeye idaa wakalahu an yuطaliqa zawjatahu طalaaqan munajasan wa kaanat qad dakhalat idaara faqaala laha in kunti dakalti daar faanti saalix قال يقع الطلاق فيه وجهان لأنه منجم من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ أفدي شيء يركراهي سنين كريا وفلان الله إلا سعيدي شوبا وحوزونا ينو فراح إذا كان حدنا ويستبدي لهم يتفوص وطرا لكا وحاوله بلايه بيقوي السيدة للقدا جارتيه فبكي الله صادر هنا انتي رمو في الدينين الشرط المستحعي فكاتا وحاول ان كنت دخلت الدار فأنت طالب أنت طالب حتى تهي مدكوري كسيد وتا تقول كان الدعاي أقول ما يساس دعا وحاسا ودعين واسكوري كسيد معنا واسب السيد هتي يساس دعاي فطرا هل العبرة بالصيغة أو بالمعنى والله بدي وسيم بس وقنا يمسح بالصيغة بينه يجنا لينكن إذا معناها حتى معناها بركة لا يغو يبقى الأفير سؤال منجس ثلاث هاي لا شرط يقول ماها ميك توسع لها واحد عاي حديب أي أدوري الجسي هي نوي الجسي بقى وعطنكور راعي وكانت دخلت وقد دخلت الدار يدو نوي الجسي مركز لها الميساوي شكوى بحر مركز شرط يقول والله يلا من حيث المعنى ده وحا وكحل الشرط وكحل هو شرط معي إذا مركز طلاقي هو منجس هو ميك فري وهي مسكوية حاجة معناها كلك الله
والله بدي وجيه بس سوق لي مركها صيغة إنه يجنانين كان مثل معناها حاجة معناها مركها لا يجوا طيب الأفير سوا منجز طلاق حيلا شرط يقول ما هم يتصوص على واحدة عاي حديبوا لأي أتقولي قشيب لأينا وي قشيبا وكان كون راعي وكانت دخلت قد دخلت الدار iyaduna way gasho markaas ay la hadlaysaa way ka soo baxday marka shardigii waa la helaa min haythu al-macna de waxa uu ku xidhay shardigu ku xidhay waa shardi dhacay idan markaa dalaaqii de waa munajis oo waa mid furay oo imanka go-aya xagga macno ahaan kolka loo eego laakiin xagga lafdi ahaan kolka loo eego dee siiqo shardi buu u socdaa siiqadii shardi bay u socda labadii wejiba markaa manuu kala rajixin meelo meelaha qaarkood buu biduuni tarjiix dee ku dhaafay wallahu aclam